marka hore magacaygu waa ugaas cabdiraxmaan ugaas khaliif waxaan maanta meeshan iskugu nimid in aan taageero u muujinno dowladda countiga gaarisa oo u hogaamiyo gafana nadiif jaamac deerow waxaan ku taageeraynaa oon aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa soona dhowaynaynaa tallaabadii aadka iyo aadka u habboonayd ee ahayd tii waddooyinka loogu furahayey suuqa weyn ee in badan dhibaatadiisu soo noqnoqotay ee suuq mugdi arrintaas waxaa laga yaabaa dad badan oo si kale u arkay inay jiraan balse aan isla ogaanno amaaan isla xusuusanno halkii sanaba u yaraan laba goor bay meeshaa gubataa hanti badan baa ku burburta dad badan baa meeshaasi ku barakaca mar walba si taas looga baaqsado oo dadka hantidiisiiya waxay shaqaysteen ugu badbaado waxaa la isla gartay oo dowladda countiga gaarisa oo gafanuhu hogaaminayo ay isla garteen iyo macal odayaasheeduba in waddooyinkaa la furo si hadday masiibo damba timaaddo oo dab yimaado gaadiidka gurmadka ee dabdamiska la yidhaah meel ay maraan loo helo waxaan jecelnahay oon weliba ku daraynaa oon dowladda ku dhiirigelinaynaa inta dhiman ee ilaahay waa kuu runaayaa jidadka eh in la furana waan ku dhiirigelinaynaa maxaa yeele musiibada meeshaas mar walba ka dhacda wayna daashatay waxaan u nasteexaynaynaa oo kale dadka walaalaha ee suuqa maxuu ahaa jidadka ku dhex ganacsanayay in ay arrintaa ayada aysan dan u ahayn in badanna ay ceyrnimo ka qaadeen ceyrnimada ayada ahayd inaan lasii dhiirigelinin oon arrintaa ayada aan bidco laga dhigin ayadana ilahi waa kuna waan ooga nasteexaynaynaa waxaan rabnaa insha allahu haddii ilaahay yidhahdo suuq mugdi keli ma aha ummad hadday meel degte inay maamulka ay adeecda aad iyo aad u fiican diintana way ku habboon tahay maadigana way ku habboon tahay haddaan la kala dambaynin oo dowladda aan dadka hogaaminin magaaladan gaaris la yidhahda ee sidan u weynaatee ilaa labaatan iyo dhowr kilomitir isu jirta waddooyin ma lehe runtii
dowladda tillaabada ay qaaday baan aad iyo aad u soo dhowaynaynaa waa tillaabo loo baahnay waa tillaabana wakhtigeediina ka daahday sababtaa meeshan masiibo badan baa ka dhacday oo aan mar ahayn laba ahayn dhowr jeer bay ka dhacday ku soo noqnoqotay sababtaa masiibadaa waxaa keentay suuqi oo cidhiiri ah saxmaddiisii oo haddii xitaa dabdemiskii uu dabka muddo kooban soo afjari lahay qaab meeshii uu u maro ayuu waayey